mas-uuliyiin ka socda maamulka degmada bursaarax aqoon-yahano haween iyo waalidiin ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalinjibinayeen dafcaddii afraad oo ka qalinjibisa fasalkii sideedaad ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee degsiimada kuweyda degmada bursaarax ee gobolka midug ardaydan ayaa ka gudbaysa dugsiga dhexe iyagoo u gudbaya dugsiga sare bashiir mahdi salaad maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee degsiimada kuweyd ee degmada bursaarax ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda waxaan isku nimid munaasabadaha la isugu yimaado kuwa ugu wanaagsan waxaan isugu nimid munaasabad aqooneed halkan waxaa fadhida ardayda dafcadda afaraad ee ka qaran bedelanaysa dugsiga ka gudbaysa dugsi dhexe una gudbaysa dugsi sare hadduu ilaha idmo waxaan ku faraxsanahay kasoo qaybgalkeenna aad uga soo qaybgasheen dhiirigelintooda iyo inaad la qaybsataan maanta inay ku jiraan inay ka gudbiyaan dafcad una gudbayaan dafcad kale waxaan u mahad celinayaa waalidkii iyo macallimiinta wakhtiga badan soo geliyey qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda ugu hambaliyey dhabar adeegooda
waxaan ku baraarujinayaa sideedoo maanta dunidu wuxuu u guudhay xagga cilmiga iyo xirfadda qofkuna wuxuu maanta qaadi karaa waxa weeye oo mas-uuliyad u qaadi karaa marka uu yahay qof wax kala yaqaan indhuhu u furan yihiin cilmi iyo aqoon leh waxa weeye arrintan waa ardadaa qalin jabisay cilmiga waxaa leeyahy cilmi sixirkaa u liitaa isaguna jahlinimada waa dhaamaa baa leeyahy dee waxaa loo baahan yahay sida awalba loo soo sheegay dad baa halkan soo gaarsiiyey ama waalid ha ahaada ama macallimiin ha ahaadee waa dadaal bay ku soo gaareen waxaa ladin farayaa oo idin farayna idinku baraarujinaynaa waa sidaas oola sii dhowaataan gabdhaha waxaan ku boorinayaa inay ku fakeraan inay noqdaan xildhibaano inay noqdaan wasiiro inay madaxweyne noqdaan dalkan inay ayagu leeyihiin qofku waa inuu dareemaa lahaanshaha dalka waa inuu hankiisu gaaraa dadka dalkan xukumaya asagoo kale inay yihiin meesha maanta asagu uu taagan yahay inuu ka soo bilaabay madaxweynayaasha hadda innaga ina xukuma wasiirada ina xukuma ayagoo waxbartay oo intaan leeleeg oo waaweyn dalka maysan iman way dhasheen qalinka iyo buugay qaateen heerka ay taageen bay ku gaareen waxaanu ku hambalyaynayaa dadaalkiinna iyo juhdiga aad ku soo bixiseen oo maanta heerkaa uu maraya aad ku qalinjabinaysaan hadda waxa weeye maanta waxaad dhaafaysaan waxaa weeye jaranjaro ka mid ah jaranjarada waxbarashada dhaafaysaan heer secondary baana kasii dambeeya heer jaamacadeed baana kasii dambaysa marka tacliintu ma dhammaan laakiin waxaa la rabaa juhdiga iyo dadaalka halka imaa kasii wadaan baan idinka rabaa waxaan aad iyo aad iyo aad ugu ducaynayaa in yacnaha dadaalka hadda ay galeen uu yahay mid ayaga ka yimid sababta waxaa weeye dugsi loo soo dira iyo waarid meel aad yidhaahda ilmana wax kuma keenin waa dadaal iyagu yacnaha ay ku jiraan oo iyagu ay galeen khayr badan allah siiyo allah ku guuleeyo ardoy waxaan idinla dardaarmayaa qof walba oo idiga mid ah meel mustaqbal waxaan hadaf lahayn sideeda qofku kama mira dhaliyo in aad boynti yeelataan oo hadafkiina uu meel ahaado kuweyd degsimooyinka la midka ah ee agagaarka ahi ma haystaan adeegyada aad haysataan in la mida ama in u dhow waxaad haysataan dugsi hoose dhexe waxaa laga yaabaa qaybaha ka mida deegaanada inaanay haysan waxaad haysataan dugsi sare deegaanada gudaha magaalada ma ahanayo dugsiga sare kuweyd waa deegaanka keliya ee markii magaalada bursaalax gudaheeda laga tago dugsi sare leh
waa dafcaddii afraad ee ka baxda dugsiga degsiimada kuweyd ee degmada bursaalax ee gobolka mudug